cabdicasiis maxamuud muudey oo ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada beledweyn islamarkaana ka shaqeeya caawinta dadka dhibaataysanaya deeq lacageed oo gaaraysa saddex boqol iyo konton doolar ku wareejiyey aabasalaad xuseen cadow oo in muddo a ku xanuunsanaya xaafadda xaawataake ee magaalada beledweyn cabdicasiis maxamuud muudey oo loo soo wakiishay wareejinta deeqdan ayaa u mahad celiyay dhammaan cid weliba oo ka qayb qaadatay caawinta aabasalaad maanta waxaan joognaa deegaanka ceel jaale ee duleedka beledweyne halkaas waxaan kusoo booqanay aabasalaad oon horey usoo bandhignay bulshada soomaaliyeed abasalaad maanta waxaan soo gaarsiinay deeq lacageed oo gaaraysay saddex boqol iyo konton dollar walaal soomaaliyeed oo lagu magacaabo walaasheen soomaaliyeed deeqa cismaan oo kasoo aruurisay walaalo kale iyo ayada naftigeeda ayaa lacagtaasi soo gaarsiisay maantana waxaan ku wareejinay abasalaad oo halkaan maanta ugu imaanay deeqa iyo dhammaan iyo tiimkii deeqa la shaqeeyay waan u mahad celinayaa iyo cid walbao ka qayb qaadatay waxaan leeyahay bedel kheyr qab ilahi aniigu bedelo abasalaadna waa ka duceeyey abasalaad ducadiisa ilahi anii aqbalo codsi ayuu dalbaday oo dhahay gurigii aan rabaa in la dhiso halkaan aan ka guuro marka codsigaasi oo caafimaad loo qaado dalka dibadiisa loo qaado oo wuxuu u baahan yahay caafimaad hoyga hadii la dhiso xitaa asiga wuxuu u bahan yahay caafimaad dibadda walaalaha waxaan ka codsanayaa inay qayb qaataan ay gacan ka geystaan meel walbay dunida ka joogaan khaasatan reer beledweyne khaasatan dhammaan cid walba oo arki doonta aabasalaad muuqaalkiisa iyo warbixintiisa inay gacan ka geystaan aan rajeyn doonaa maalintii shalay ahayd waxaan aabasalaad salaad xuseen cadow u gadnay dhul banaan oo ku yaalo xaafadda nuurxawaad khaasatan laanta la yaraha nuurxawaad two halkaas aan u gadnay abasalaad lacagtaas dhulkan u gadnay walaalo soomaaliyeed oo ku nool dalka dibadiisa muxsiniin ah ayaa ka damqaday xaaladda uu ku noolaa duruufnimo iyo midda oo haysatay balaadinimo walaalihii markay ka damqadeen dhulkii ayaan gadnay dhulkii hadda wuxuu u baahan yahay in la dhiso qolo lagu dhiso oo abasalaad oo degnaado oo ku hoydo xaaladda abasalaad waa warbixin dheer oo u baahan waqti badan markii aan hadda imaana halkan deegaanka ceel jaaliya maanta way kala duwan tahay shalay xaalad adag ayuu ku sugnaay halkan waxaan ugu keenay teendho waxaan ugu keenay joorayaal waxaan ugu keenay sariiro kala duwan ee walaalo soomaaliyeed noo soo dhiibeen halkuu degan yahay asiga ma leh markaas ayaan go-aansanay haddana dhulkii inaan gadno dhulkii waa la gaday dhismo ayuu hadda rabaa reer beledweyn waxaan ka codsanaa cid walboo dhegeysan doonta hadalkayga inay aabasalaad oo ku nool ceel jaalle inay dhulkaas u dhisaan oo ku hoydo oo deegaan oo ka dhigto ayaan ka codsan lahay marka hore wuxuu shaqsi shaqaysto oo xoogiisa ku shaqaysto naafo ayuu noqday toddoba caruur ayuu lahaa iyo hooyadiis to shan ka mid a gaaji iyo waxay u dhinteen iyo daryeelaan ay u dhinteen xaaskii way ka tagtay halka marxaladaas ayuu ku sugnaay hadda waa qof naafa aanu shaqaysan karin aanu ordi karin aanu soco karin sariirtii uu saarnay saddex sano uu saaran yahay sariirtan welina kama degin waxaan rajeen doonaa ilaahay xagga ilaahay inay wax yar ay ka tahay ilaahay insha allah caafimaad uu heli doono lugihiisa ku soco doonaa rajeen doonaa waxaan ka codsanayaa inay gacan ka geystaan hore u wadaan dibadda geeyaan hoygana u dhisaan reer beledweyne aabasalaad oo aaba soomaaliyeed ceel jaalo ku nool yahay adinka iyagoo saakani sugaya cid u maqana male hooyadiisu siddeetan jiraa la joogto iyo laba cunugo asiga hadda dhalay marka walaalaha waxaan ka codsanaya cid walba oo hadalkayga gaari doono inay aabasalaad usoo gurmadaan marxaladaas aynu ku sugan yahay aabasalaad booska aan gadnay lacagtiis waxaa laga bixiyey lacag gaaraysay laba kun oo dollar markii hore wuxuu ahay laba kun iyo afar boqol oo ahay ninkii lahaay oo milkiilaha booska lahay markaan xaaladda aabasalaad ugu warbixino oon dhahnay aabasalaad wuxuu u baahan yahay waa aaba naafoodo cuuryaan ah wuxuu noo sheegay asiga xataa lacag afar boqol oo dollar inuu ka tegi doono dar ilaahay uu tegi doono laba kun oo dollar ayaan siinay walaalkaasna waan u mahad celinaynaa sida sharafta badan oo naxariista badan oo noo sameeyey lacagtaas waad dareemi kartiin marka ninkii dhulka laga gadayay xaaladdu markaan ugu sheekaynaa basalaad afar boqol oo dollar ayuu ka tegay laba kun oo dollar ayaan siinay on booskaas ugu gadnay booska hadda waa bannaan yahay wuxuu rabaa keliya la dhiso la wareejiyo laba qol lagu dhiso masquul lagu dhiso oo aabasalaad iyo hooyadiis iyo labadiisa cunug ay ku noolaadaan marka walaalaha muslimiinta meel walbay joogaan reer beledweyne dhammaan ummadda soomaaliyed waxaan leeyahay dhulkaas hala dhiso loo dhiso abasalaad gacanka geysta waa aabihiin oo kale waa wiilkiin oo kale ceel jaalle ayuu ku nool yahay marka marxaladaasuu ku sugan yahay assalaamu calaykum raxmatullah barakaatu salaad xuseen cadow ayaa ka mahad celiyey deeqdan lasoo gaarsiiyey deeqaasmaa saddex boqol iyo konton dollar oo muslin ilaahay sadaqa jaariyahan ka soo aruurday oo igu aragta deeqa cismaani waa lay keenay abowgay cabdicasiis waa ii keenyey saddex boqol iyo konton dollar boqolkii kitaabka ilaahay sadaqada rabbi iyo rasuulullahi maxamed islaamka iyo adig kusoo aruurday waalidiintaada rabbi iyo kitaab waalidiinta sadaqadu loo baxday sadaqa jaariya allah ku dhigo dhol allaad hadaa jeegtay dhol ammaana almaana allah adiga dhigo waxaydama dhibaan il ilaahadama tus ilaahay gacantiina gacantiin daayireed allah ka dhigo risaaqadii risaaqad waas allah ka dhigo kitaabka rabbi midigta adiga siiyo waxayda dhibi lahaay ladii duda allah ka dhigo aduguna libaax allah adiga dhigo mawliha kuu bariyey saa iiga xanuunsatay oo ii fiirdo jaananka iigu soo dhiibtay oo walaalaa iiga soo aruurdo ilaahay idankiisaa kuu rasuulullahi maxamed aa kugu oga khayraan kugu bishaari mawlaha kuu barye waalidiinta ducadeeda allah kuu aqbalo ducada sadaqada allah kuu aqbalo diriska allah kuu aqbalo meeshaa joogtid meeshii nabi maxamed salawaatullahi sala allahu alayhi wasalam oo mar allah kaaga dhigo saa iisoo ogaateen kuwaan jaanana layga dhigaa baay macaan gurina guri gurina waxaa ka dhimana guriyaa lagu wada howl ilaahay idankiis nabi maxamed farligiisa kugu bariyey ilaahay idankiis nabi maxamed farligiisa waa igu soo dabootay oo iiga soo qaaday oo xanuunkayga arkay walaalay waa kaa codsan haddana gurigi waa guriyaa la bilaabay lacaga ayaantaan la aruurinayo walaalaya khayr allaha kuugu bishaaray mawliha kuu bariyey gurigooda guriga shiina sadaqaanta allaha allah ku dhigo kitaabka rabbi midigta ka sii waa iga xanuunsatay haka ilaahay ha- waxaa kaa xanuunsatay sadaqada allah kugu furto ilaaha kuu bariyey walaalay haddana waxaa kaa codsan ummaddan hooyaday waa siddeetan jir alle islaanay u baahan tahay dad islaana ii yimid saana lai fiirshay waa layga yaabay waxaa laynagaa saan ma u yeelaa ha loo gurmadaa layidhi